habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaraadka habeen caawaan idiinayna kuwooda ugu waaweyn faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay dagaal beeleed maanta ka dhacay qayba ka mid a gobolka galgaduuda cali jeeto oo markii ugu horreysay ka hadlay xil uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha puntland oo hay-adaha amniga maamulkaasi faray hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo lagu wado inay ka dhacdo puntland mucaaradka puntland oo mar kale si adag kaga hadlay xaaladda cakiran ee maamulkaasi guugasha ducada iyo buugga tacsida alla u naxariistay ganacsada xuseen raaga shiidhaar oo ka furmay magaalada muqdisho iyo bajaajle toddoba maalin filinjeer ku jiray oo maanta la aasay iyo ehladiisa oo cadaalad dalbada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen isniinaah talaada ayaa soo geliso taariikhdana waxay ku beegan tahay soddonka bisha oktoobar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan dagaal u dhexeeyo maleeshiya beelade walaala ah ayaa lasoo warinayaa inuu ka qarxay qayba ka mid ah gobolka galgaduud ee soomaaliya wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ayaa sheegaya in maanta uu ka dhacay dagaal aada u culus deegaan hoos taga magaalada dhuusamareeb ee caasimada goboleedka galmudug kaasi oo u dhexeeyo laba maleeshiya beelada hubeysan oo halkaasi wada degaa ilawareedo deegaanka ayaa noo sheegay in dagaalkan uu ka socday dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay aaga deegaanka xanan buure oo markaasi la sheegayo in dagaalkan xoogiisa uu ka qarxay labada dhinac ayaa isku adeegsanaya hubka nucyadiisa kala duwan wararka waxay sidoo kale intaasi ku darayaan inuu jiro khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimashaya dhaawac oo kala gaaray dhinacyada dirirtu dhexmartay ma jirta cid xaqiijin karta intay la eg tahay khasaaraha dagaalkan maleeshiya beeleedka markaasi ku wada diriray duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo intay la eg tahay khasaarahaasi xaaladda waxaa lasoo sheegayaa caawa inay aada u kacsan tahay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo aynu la xiriirna ayaanu noo suuragelinay inu qadka ku helno mana jirta ilaa iyo xilligan wax warow kasoo yiray mas-uuliyiinta maamulka gobolka galgaduud ama maamulka galmudug ee soomaaliya dhinaca kaleetana gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeeta cusmaan ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xil uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud cali jeete oo uu madaxweynaha soomaaliya u magacaabay uqaabilsanihiisa arrimaha ciidamada difaaca deegaanka ee macuusleyda la yiraahdo ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay xilka loo magacaabay isagoo sidoo kale soo dhaweeyey xilka madaxweynaha jamhuuriyadda u magacaabay waxaana uu dhinaca kale ka hadlayaa howlgallada iyo gulufka colaadeed ee ka dhan ah maleeshiyada shabaab
xilka uu ii magacaabay ama shaqada uu ii idmaday ee la dagaal sidii loola dagaali lahaa nimankaa caadaystay dhiigga bini aadamka ee shayaadiintaa sidii dalka looga saari lahaa marna waxaan ilaahay ka baryaynaa in alla nagu asturo marna madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo shaqada xilkaa uu ii idmaday iyo hawshaa uu ii idmado ballaaran ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu asturo oo waxaa ummadda soomaaliyeed ama madaxweynaha qaranku uu naga filayo ama shacabka soomaaliyeed ay naga filayaan ilaahay inuu nagu asturo ilaahayna uu suuragal ka dhigo mahad celin ballaaranna mar labaad waxaan carabkii ku adkeynaya madaxweynaha inaan xilkaa kuna faraxsanay ugana mahad celinay taas waa taas tan labaad hay-adaha dowladda soomaaliya hadday tahay golaha wasiirada iyo hadday tahay labada aqal ee baarlamanka aqalka sare iyo golaha shacabka madaxda isteydada ee ciidamada soomaaliya ee ugu horeeyo ciidanka xoogga shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa in dhammaan oon ka codsanaya inta aan carabka ku sheegay ku soo dhuftay iyo inta kale soomaaliyahee ku lamaana in loo istaago sidii loo dalka looga saari lahaa nimankaa shayaadiinta nimankaa dhiigga bini aadamka caadaystay dalka in laga saaro ayaa ayaan ka codsanayaa madaxda qaranka hadday yihiin kuwa isteydada iyo hadday yihiin golo wasiiro iyo hadday yihiin khaasatan shacabka soomaaliya ciidanka la yidhaahdo militarisato haddana loo yaqaano macawisley meel kastay ay joogaan gabdhaha soomaaliyeed qof kasta oo dhalashadiisu soomaali tahay kacdoon in loo istaago nimanka in la iska bixiyo had horta eeg haddii shidda ku qabsato sow inaad shiddada sidaad uga bixi lahayd ka fekerta maaha oo soomaaliya yaa yaa u maqan waxa ay ku cadow baa qabsadaye soomaaliya waa lagu soo duulaye inkaar baa qabsa nimankan fiiriye nimankani xabadda qofka adaa colka xabadeed kugu ku soo weerara maalinunbaa al xalkeeda la gaaraa kala xoog roonaateena iska celisayaa bini aadan kaloo idin yimaado iyo si heshiis gaarteena xuunbaa lagu xaala wax ka daran baa yaalla meeshan oo maxay yihiin war taariikhda dib ugu laabta soomaaliya
dhinaca kaleeto dhegeystayaal haddii aanu fiirino madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa si adag kaga hadlay xaaladda cakiran ee deegaanada maamulka puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu dul istaagay doorashooyinka maamulkaas isagoo ciidamada ammaanka ee puntland faray inay dhaqan geliyaan marka la eego ammaanka doorashooyinka puntland sidii ay ku qabsoomi lahaayeen
astaynayo ma aha madaxweyne la dooranayo maanta waxa la astaynayo waa nidaam dibadada loo aas loo taagay waa nidaamka habka siyaasadda iyo hoggaanka dalkan uu ku imaanayo ayaa dibadda loo aas taagaya waxaa laga soo gudbay marxaladii dalku uu axsaabta badan u gudbaayay axdiqarameedkii halka lagu saxeexay waxaa ku taallay muddo saddex sana ah dalku inuu nidaamkiisa siyaasiga noqdo nidaam dimuqraadi oo axsaab badan shan iyo labaatankii may ee sanadkan doorashadii dhacday waxay sababtay inay soo baxaan ururo tartamayey shan iyo labaatankii juun wuxuu baarlamaanku ansixiyey inay noqdaan axsaab dalka puntland u leeyahay guddiga doorashooyinku wuxuu asteeyey shan iyo labaatanka february in madaxda dowladda ee heerka baarlamaan iyo madaxda madaxweynaha madaxweyneynta la doorto waa qadiyad weyn oo u baahan in la xaqiijiyo waa rajo weyn oo ummaddan ay sugaysay waa rajo weyn oo jiilkani uu muddo dheer uu ku taagay xaqiijinteeda waxaa laga rabaa dowladda oo ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida in ay sugaan amniga iyo kala dambaynta sahlaan inay dadku codkooda si xora u dhiibtaan waxaan rajaynayaa cuqaasha siyaasiyiinta iyo dadka kala duwan ee waxgaradka anah inay ka shaqeeyaan doorasho nabdoon oo sharci ku dhisan inay dhacdo haddaynu sharciga ixtiraamin waxay kaloon ixtiraamayna male sharciga hadda aan haysanno wuu ka soo gudbay maraaxishii lifaaq la soo saari jiray wuu ka soo gudbay naftirkeedu sharci bay ahayd laakiin maanta axsaab baad abuurantay guddigii doorashooyinka ee aan ku meel gaarahayn baa abuurmay marxaladdaas marka marxalad dhammaatay weeye marxaladda cusub inaan la jaan qaadnaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya madaxda dalkan u sarraysa ee siyaasiga waxay ku imaan doonaan doorasho marka laga bilaabo golayaasha degaanka golayaasha baarlamaanka iyo goliyo golaha madaxtooyada madaxdaas markii sharci lagu doorto ayay sharci waxay u leeyihiin inay madaxda kale hay-adaha dowladda iyaguna ay magacaadaan sida sharciga uu dhigay waxaan rajaynayaa sharcigaas quruxda badan ee muddada lagu taamayey ee maanta soo abyamay hirgelintiisa waxaa u xilsaaran waalaamaha amniga inay hirgeliyaan sharci kasta oo jira noocu doonaba ahaade annagoo tixgelinayna marxaladda aan marayno dad baa waxay yidhahdaan kala guur baa lagu jira meel loo kala guuraayo male kelmad qaldan dad kala guuraaya ma jirto dalkan waa deganaanayaa sharciga iyo dowladnimadana waa jiraysaa
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayuu kaasi ahaa gugasha ducada iyo buugga tacsida alla u naxariistay ganacsada xuseen raagish idhaar ayaa maanta magaalada muqdisho ka furmay wariyahayaga abuukar muxudiin xashar ayaa dhammaystiraya xaaji xuseen raage shiiraar marxuum xaaji xuseen raage shiiraar ayaa waxa uu ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho marxuumka oo ahaa nin dhallinyaro ah oo aad u sadaqo badan dad badanna isku hayay ayaa waxaa aaskiisa iyo tacsidiisaba ka soo muuqday dad aad u fara badan waxaa tacsida marxuumka la dhigay guriga walaalkiis xareed raage shiiraar oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho dadka shaacinta gogasha tacsida ka hadlay ayaa waxa ay isugu jireen ehelkiisa iyo saaxiibadiisa gaarkaa xubnahan oo ka koobnaa qaybaha dhaqanka culimmada iyo guud ahaan qaybaha bulshada ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ehelka iyo qaraabadii dhammaan ummadda iyo intii axsaabta la socodsiinayna inay tacsidu maanta si rasmi noogu furantay ayna socon doonto ilaa iyo maalinta jimcada oo gogasha lasoo laabi doono xuseen runtii nin khayr badan oo ahay nin dad jecel oo ahay nin hal abuur leh oo ahay nin dadnimadiisu oo runtii dun wanaagsan oo ahay dhab ahaantii intii taqaani unbaa taqaana marka runtii dee geeri xanuun badan ahayd geeriduna waa xaq qof walbana wuu dhimanayaa marka waxaan uga tacsiyanaynaa nafteenna iyo ehelka iyo dhammaan waan isaga tacsiyanaynaa marka gogashu waa noo furan tahay si rasmi ay maanta u bilaabatay tacsida ilaa jimcadana socaysaa hadda waxaan iclaamaynan waa waxaa weeyaa ducooyinkii oo sadaqadii loo bixi lahay iyo ducooyinkii waayay loo ducey lahay qarabada cid walbo hadda bannaanka jirta cid walbo gudaha joogtana insha allah hadduu alla yidhaha mid yahan iyo hadday maqlaan inay u duceeyaan annaguna waa u duceeyaynaa insha allah hadduu alla yidhaha inaad aakhiradiisa ilaahay ha u wanaajiyo marka intii qaraabo ehel asxaab inay usoo duceeyaan intay kasoo qaybgeli karaanna ay kasoo qaybgalaan ducada ayagaa laga rabaa iyo inta muslimli gogashan waxay taalaa guriga xareed raage marka intayna waxaan iskugu nimid inaan shaacino gogasha inay maanta bilaab kow tahay ilaa jimcahana ay soconayso insha allah marka qaraabada kulligiin waxaad tihiin inaad timaadin welcome aad tihiin u naxariistee kolley maanta annaga wuxuu nagaga baahan yahay inaan u duceyno qabrigiisa ilaahay waasac uga dhigo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo qabriga nuur allah uga dhigo jannada firdows allah uga dhigo sida walaalahay ay sheegeen tacsiida maanta ayay noo furan tahay ilaa iyo jimcaheena noogu eeg tahay marka ummadda soomaaliyeed dadka asxaabta iyo qaraabada iyo ehelka iyo la ahaayoo dhan waxaan leenahay samari imaan dhammaantina allah naga wada siiyo cid kasta inay ducaynaysay meesha ay janaasiisa ku dukatay annaguna waxaan leenahay allah u naxariisto allaha u naxariisto dembiyadiisa hore dambeera
warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiya dalsanna waa niginta nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen